bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى rasuuli اllah slى اllah عalayh wعalى alih waصaxbih wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo toddobaatanaad ee suuratu الnaxli allah waxau ihi subxaanah darb اllah maثlا cabda mamluka la yaqdir عlى shayءi wman razaqnaah mina rizqa xasana fahuwa yunfiq minhu sira wajahra hal ystawuun alxamdu lilahi bal akharuhum laa yaclamuun allah waxau ihi subxaanah daraba allahu alla waxa uu ka yeelay mathala tusaale alla wuxuu ka yeelay cabdan addoon buu tusaale ka yeelay addoonkaasoo mamluukan la leeyahay oo isaga la mulkiyo addoonkaa la leeyahay oo laa yaqdiru aan karayn calaa shayin waxbaba aan karayn wax tasarufa haba yaraatee aan lahayn waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum waa axad aan wax tasarufa aan lahayn isagu ee isaga laleeyahoo lagu tasarufayo ka noocaasaa alla tusaale ka yeelay iyo waman mid ku cadaf wadaraba allaahu mahala man midna ilaahay tusaaluu ka yeelay kaasoo rasaqnaahu aanu arsaaqnay minaa xagga yaga aanu ka arsaaqnay risqan risiq aanu ku arsaaqnay risiqaasoo xasanan wanaagsan oo fa huwa isagu yunfiqu bixinaaya minhu min arisqi alxasan risiqaa wanaagsan xaggiisa ka bixinaya wax siran hoos wax uga bixinaya wajahran iyo korba si qarsoon iyo si cadba wax uga bixinaya hal yastawuun ma siman yihiin labadaa sinfi kaa addoonka ah ee wax alla wuxuu karayo iyo tasaruf u leeyahay aanu jirin iyo ninkaa xorta ah ee xoolihii alla uu siiyey ku tasarufayo ee siduu doono ugu bixinayo khayrka labadaasi ma siman yihiin jawaabtu waa laa laa yastawuuna ma sina waayo qof kastoo caaqili labadaa ma simi karo haddii jawaabtu ay tahay laa yastawiyaan alxamdu lilah xamid allaahu nafsah ilaahay naftiisa wuxuu ku mahadiyuu ku ammaanay waxa weeyaan xaqa iyo baatilka uu kala bayaamiyey alxamdu lilaah alla ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh caddaynta uu xaqii iyo baatilkii kala bayaamiyey ayaa rabbi ku mahadsan yahay oo ku ammaanan yahay bal kaba kaalay hadalkaa hore oo akharuhum bedidoodu laa yaclamuuna ma oga oo waxbaanay garanay waa idraab intiqaaliyaho min kalaamin ilaa kalaam bal hadalkaa hore ka soo guuro waxbaanay garanayn oo waa jahli iyo aqoon darro xagga looga yimid alla waxau ihi wadaraba allah waxaa kaloo alla ka yeelay maalan tusaale rajulayni laba nin markaa darabi markay bimacna tasyiir tahay labadaa mafcuul bay qaadanaysaa oo mafcuul lwal iyo haani maalan iyo rajulayni kii horena awal iyo haani maalan iyo cabdan laakiin bimacna tabyiin haddii lagu macneeyo macaanideeda kamid a hal mafcuul bay qaadanaysaa waxa weeyaan ka ka dambeeyaana bedel buu noqonaya oo wadaraba allahu alla waa caddeeyey maalan tusaaluu caddeeyey ka bedel rajulayni laba nin buu caddeeyey waa marka bimacna albayaan lagu macneeyo wadaraba allahu alla waxa uu ka yeelay maalan tusaale wax lagu qaato rajulayni laba nin ayuu mathal alla ka yeelay axaduhumaa labadaa midkood abkamu waa mid afla oo laa yaqdiru aan karayn calaa shayin waxbaba shaynaba aan karayn wax alla wuxuu qaban karaa aanay jirin wa huwa kaa afkala een hadal iyo huguntoona lahayn laa yafhamu walaa yufhim waxba ma fahmayo waxna cid ma fahamsiin karo cid kale wax ka sidaa ahi kallun hiqal iyo culays buu ku yahay calaa mawlaahu ay calaa waliyi amrih arrinkiisa kii gacanta ku hayay mas-uulka ka ahaa culays buu ku yahay iyo dhibaato aynamaa yuwajihhu meel alla meesha uu u diro weligiisu laa ya'ti kala iman maayo minhu jihadaa uu u jiheeyey bikhayrin khayrba meelnaba wax ka keeni maayo alla waxau ihi hal yastawii ma siman yahay huwa kaa abkamka ah ee dhibaato mooye aan dheef lahayn iyo waman mid kaasoo ya'muru dadka amraaya bilcadli cadaalad oo wahuwa isagu calaa siraatin jid ku dul sugan jidkaasoo mustaqiimin toosan labadaasi miyay siman yihiin laa yastawiyaani maala walilaah alle ayay usugnaa ayuu u sugnaaday haybu samaawaati samooyinka waxa ku maqan iyo walardi arlada waxa ku maqanba alla ayuu u sugnaaday oo ilaahay uunbaa og cir iyo dhulba wixii ku maqan wamaa amru saaca saacadda qiyaame arrinkeeduna ma ahaanin ilaa kalamxilbasar isha biligteeda oo kale mooye wax kale ma ahaanin aw huwa ama amarka qiyaamadu aqrabu waaba ka dhow yahay intaas oo lamxulbasar waxa weeyaan jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa waa inibaaqu jafni alcayni wa fatxi isha waxa weeyaan in laysku qabto oo la kala furo haddana yacni isha biligtaas ayaa waxa weeyaan inta laysku qabto la furayo weeyaan lamxulbasar ama lamxulbasar waa isha milicsigeeda deg deg inta wax loo daymoodo lasoo jeedsado labada kii lagu fasiraba waa surca iyo deg deg unbaa lagu tilmaamayaa lamxulbasar alla waxau ihi ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi wallaahu alle akhrajakum wuxuu idinka soo saaray min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda ayaa alla idinka soo bixiyey laa taclamuuna xaale aydaan garanayn shay-a waxba wax cilmiya idinkoon lahayn ayaa uurka hooyadiin ka soo baxdeen wa jacala dabeed alla wuxuu idin yeelay lakum idinka assamca maqalka iyo walabsaara aragyada iyo walaf'idata quluubta lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad ilaahay u mahadisaan nicmada alla idin siiyey tabaaraka wa tacaala haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ugu soo qaatay amhaal liltawxiidi washirki darb اlamhaal liltawxiidi wاshirk wاlmuwaxidi wاlmushrik waxaa mathel iyo tusaale waxa weeyaan lagu waantoobo wax lagu qaato loo soo qaatay qofkii mu'minka ahaa ee muwaxidka ahaa iyo kii mushriga ahaa ee ilaahay hayrkii caabudayey oo waxaa lagu mahelay mushrik kii ilaahay hayrkii caabudayey waxaa lagu mahelay addoon la leeyahay oon wax tasarufa lahayn haba yaraatee kii muwaxidka ahaayee alla yaqaanka ahaayee rabbigii caabudayeyna waxaa lagu tilmaamay nin xor ah oo ilaahay xoolo siiyey oo xoolihiisa ku tasarufaya oo u tashanaya oo kor iyo hoosba u bixinaya labadaasi laba siman oo laysu keeno miyay yihiin haddaanay labadaasi sinnayn dee mushriga iyo muwaxidkuna ma sinna oo mu'minka muwaxidkii waa cudwi naafica oo mujtamaca iyo bulshada wax taraya oo naftiisa wax taraya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala caabudaya oo naftiisa iyo ummadaba khayr iyo wanaag u horseedaya ama almushrik naftiisana wax tari maayo tu kalena wax u qaban maayo waa addoonkaas aan tasarufka iyo talada aan midna lahayn waxaa kaloo mathal loogu soo qaatay mu'minka muwaxidka iyo mushriga waxa weeyaan alabkam waman ya'muru bilcadli wahuwa calaa siraatin mustaqiim waxaa tusaale loogu soo qaatay qof afla oo macnaha hadal iyo hugun midna aan lahayn cidna aan wax fahamsiin karayn isaga laftiisana aan waxba loo sheegi karayn oo abkam ah wax alla wuxuu awood iyo tasaruf leeyahayna aanay jirin qofkii mas-uulka ka ahaa ee gacanta ku hayeyna culays iyo dhibaato uun ku ah wax kastoo loo dirana waxba aan ka keenayn sinaba aan ku roonayn kaas iyo waxaa la yidhi qof dadka wanaagga iyo cadaaladda faraya oo jidkii toosnaa ku toosani labadaasi miyay siman yihiin nin toosan isagu dadkana toosinaya iyo qofka noocaasihi miya ay siman yihiin jawaabtu waa maya sidaanay labadaasi u sinayn ayaa mu'minka muwaxidka ah iyo mushrigga sanamka caabudayaa aanay u sinayn ee ay u kala soocan yihiin waxaa kaloo masalkan loo soo qaatay asnaamta iyo ilaaha cibaadada mutaysta alwaaxid alaxad oo waxaa la yidhi yacni cidda waxa weeyaan dadka toosnaanta amraysa ee tasarufka iyo talada leh waa allah baa loogu soo qaatay masalkaas ciddan waxa weeyi aan tasarufka lahayn ee abkamka ah ee dhib mooye aan dheefta lahayn waxaa loogu soo qaatay alasnaam marka labadaasi sidaanay u sinayn ayaan ilaaha waaxidul axadka ah iyo asnaamtuna aanay u sinayn laakiin ibnu cabbaas waxa uu isagu rajaxay oo uu yidhi masalkan darabahu allahu fi lmu'mini waalkaafir amhiladan ilaahay wuxuu u yeeloo u soo qaatay gaalkii iyo mu'minkii muwaxidka ahaa ayaa tusaalayaashaa loo soo qaatay wadaraba allahu maala cabda mamluuka mamluukan waa qeyd ixtiraaziya ama sifa mumayiza oo sifadaasi addoonka ayay ka soocaysaa addoommada kale waayo cabdan marka la yidhaah dee annaasu kulluhum cibaad ullah tawcan aw karahan wax alla wuxuu alla abuuray waa addoommo alleh laakiin waxaa kan looga jeedaa kii xagga alle maahee ilan addoommo alleh kii lalahaa iyo kii aan lalahayn waa ka siman yihiinoo kulluhum cibaadullah eh cabdan mamluukan waxay caddaysay waa addoon la leeyahood bashar ama dad uu leeyahoon xor ahayn waa kii xorta ka soo horjeeday mamluukanta ayaa caddaynaysa ilaa cabdan haddii lagu daayo waxay ixtimaali lahayd inaan laaba lahayn oo dee addoon alle u yihi laakiin mamluukan ayaa caddaynaysa inaanu xor ahayn ee la leeyahay laa yaqdiru calaa shay waxaa lagu caddeeyey uun dee inaanu tasaruf iyo talo lahayn oo addoonku isagaa loo taliyaa oo la mulkiyaa sida xoolaha ee isagu nin xoola u tashada ma ahee isagaaba xoolaha ka mid ah xoolaha loo tashado ayuu addoonku ka mid yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tilmaamay tacdaadu nicami alkaiira adaalati calaa ixaatati cilmihi wa shumuuli qudratih nicmooyinkii tirada badnaa ee aayaadka horeba laynoogu soo tiriyey kuwa dambena lagu tirin doono wax ka mida ayaa alla halkan ku tilmaamay nicamta la tirinayaana suuraddan waa ku badan tahay sidaa darteed ayaa suuratu nicma sida naxli loo yidhaahdo loogu idlaaqaa marka alla waxa u ihi wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata lacalakum tashkuruun nicmooyinka waaweyn ee ilaahay idinku galladaysta waxaa ka mid a ilaahay inuu idinka soo saaray uurkii hooyooyinkiin oo uu idin abuuru adduunka idin keenay waa nicmat liijaad nicmada jirsiinta ilaahay idin jirsiiyey idin ahaysiiyey alla wuxuu tilmaamay xaaladda aada uurka hooyadiin ka soo baxdeen dee inaan dadku cilmi lahayn oo laa taclamuuna shay-a dabeed alla wuxuu tilmaamay nicmooyinka uu inagu galladaystay oo ah cilmiyaynaan lahaan laakiin alla inuu inoo sameeyey adawaatlcilmi adawaadkii iyo agabkii iyo xubnihii cilmiga lagu qaadi lahaa ee lagu weylayn lahaa oo maqalka iyo aragga iyo quluubta waa wasaa-ishii iyo asbaabtii cilmiga lagu helaayey ilan qof aan wax maqlayn oon arkayn oon qalbi waxweeleeyo lahayni dee wax baran maayo marka ilaahay wuxuu idiin abuuro idiin ahaysiiyey adawaadkaad wax ku baran lahaydeen markaad taabo gashaan ee aada gaadhaan xilli wax la barto ee aada kortaan iyadoo adawaadkaa laftooda yacni nicmadaasi ay tahay tadriijiyan mid tallaabo tallaabo ah oo ruuxu marka uu sidaa usoo dhasho dee maqalkiisa iyo araggiisa iyo waxa weeyaan dee isma raacsana oo tartiib tartiib buu ugu soo korayaa wax maqalka iyo wax aragga iyo xawaastan iyo xubnahan inuu wax ku weelayo wax ku garto allah waxa uu ihi subxaanah daraba allaahu alla waxa uu ka yeelay maalan tusaale cabdan addoon addoonkaasoo mamluukan la leeyahay addoonkaasoo laa yaqdiru aan karayn calaa shayin waxba wax tasarufa aan lahayn iyo waman mid ayuu ilaahay tusaale ka yeelay mid xora kaa xorta ahoo rasaqnaahu aanu arsaaqnay minaa xaggayaga aanu ka arsaaqnay risqan risqna aanu ku arsaaqnay risqaasoo xasanan wanaagsan oo fa huwa isagu yunfiqu wax bixinaya minhu risiqaanu ku arsaaqnay wax ka bixinaya siran si hoose wax uga bixinaya iyo wajahran si koraba hal yastawuuna labadaas sinfi ama nooc ma siman yihiin jawaabtu waa laa ma sinna mar haddaanay sinnayn alxamdu lilaah ilaahay baa ku mahadsan oo ku ammaanan xaq iyo baadilkii inuu kala bayaamiyey bal kaba soo guur hadalkaa hore oo akharuhum badidoodu laa yaclamuuna waxba garan maayaan oo wax ma garato juhaala waxa weeyaan dee walmaru caduwun limaa jahil ruuxuna waxaanu garanayn col buu u yahay alla waxau ihi wadaraba allahu alla wuxuu ka yeelay maalan tusaale rajulayni laba nin axaduhumaa midkood abkamu waa mid afla oon hadal iyo huguntoona lahayn kaa afla oo laa yaqdiru aan karayn calaa shayin waxbaba waxba aan karayn oo dhib mooye dheef aan lahayn oo wahuwa isagu kaa abkamkiihi kallun culays buu ku yahay calaa mawlaahu ay calaa waliyi amrihi arrinkiisa kii maamulaye gacanta ku hayay ee ehelkiisa ahaa culays buu ku yahay aynamaa yuwajihhu meel alla meeshuu u diro weligiisu laa ya'ti kala iman maayo bikhayrin khayr waxba ka keeni maayo dhib mooye dheef ma leh hal yastawii ma siman yihiin huwa kaas aan dhib mooye dheefta lahayn iyo waman mid kaasoo ya'muru amraya dadka bilcadli cadaalad iyo wanaagga oo wahuwa isagu calaa siraatin jid ku dul sugan jidkaasoo mustaqiimin toosan labadaasi ma siman yihiin waa maya sidaanay labadaasi u sinnayn ayaa muwaxidka iyo mushriguna aanay u sinnayn walilaah alla ayuunbuu u sugnaaday cid kale maahee haybu samaawaati samooyinka waxa ku maqan iyo waalardi arlada waxa ku maqan wamaa amru saaca saacadda qiyaamana may ahaanin amarkeeda iyo dhicisteedu ilaa kalamxi lbasar isha biligteeda mooyaane il inta laysku qabtee la kala qaaday qadarka intaa leeg ilbidhiqsiga mooye wax kalaba ma ahaanin aw huwa ama amarka saacaddu aqrabu waaba ka dhowaansha badan yahay qadarkaaso dee amarka ilaahay waa kun fayakuunu bilkaafi wannuun kun ayaabuu ku ahaanaya ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodee kara weeyi wallaahu alle akhrajakum wuxuu idinka soo bixiyey min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooduu idinka soo bixiyey waxaa ku sugnaydeen yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalq fii dulumaatin halaath saddex madow oo kala dambeeya ayaa ku jirteen waa dulmat raxim ilmogaleenka ama makaanka mugdigiisii uma dulmat lmashiima madheerta qofka ku maran mugdigeedii uma albaطn iyo calooshii saddexdaa mugdi ee kala dambeeya ayaa ku jirteen wallaahu alle akhrajakum waxau idinka soo bixiye min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda ayaa alle idinka soo bixiyey uma sabiila yasara halkaad aragtay intay leeg tahay ayaa insaanka intaa leeg ee madax iyo mijaba leh ilaahay ka soo bixiyey caqligu ma sawiran karo laakiin waa taysiiru min allah waa fudaydin alleh uma sabiila yasara ilaahay baa waddadaa u sahlay inuu soo maro haddii kale maba soo mareen madaxa iyo xubnaha intaa leeg alla waxau ihi ilaahay calooshii hooyooyinkiin buu idinka soo bixiyey laa taclamuuna xaal aydaan garanayn shay a waxbaba wa jacala wuxuu idin yeelay alle lakum idinka assamca maqalka iyo walabsaara aragyada iyo walaf'idata quluubta lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad rabbi u mahadisaan oo ugu mahadnaqdaan nicmada iyo wanaagga uu idinku galladaystay alam yarow miyaanay arkayn dadku ay ru'yata ama nadara tafakurin wactibaar waa aragti ay kuwaan toobaanoo wax ku qaataan maaha nadarul cayn isha miyaanay ka arag ee waa qalbiga miyaanay ka arag oo aanay ka fekerin oo u fiirsan alam yarow miyaanay arkayn dadku ila tayri shimbiraha miyaanay arag musakharaatin xaale ay yihiin kuwo la sahlay oo la layliyey ama loo sakhiray fii jawi samaa'i samada hawadeeda loo sahlay inay aayar iska dhex dabaashaan oo ay duulaan maa yumsikuhunna kuma hayo shimbiraha halkaas oo ma qabanayo inay soo dhacaanna kama hayo ila allaahu alla mooye axad kale halkaa kuma hayo hawadaa ay iska duulayaan ay dabaalanayaan inna fii dalik madkuurkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin calaamado waaweyn baa idinku sugan oo calaamad iyo astaan u ah ilaahay jiritaankiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyoysay ugu sugan tahay liqowmin qolo ayay ugu sugan tahay kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya wallaahu alla jacala wuxuu yeelay lakum idinka idin yeelay min buyuutikum guryihiinna wuxuu idinka yeelay sakanaa ay maskuunaa meel lagu xasilo oo lagu dego oo maalin oo dhan marka lasoo rafaadee lasoo tabco dee meel lagu nasto oo xasiloonaan ayaa alle guryaha idinka yeelay wajacala wuxuu idinka yeelay alleh lakum idinka min juluudi lancaami xoolaha haragoodii alla wuxuu idinka yeelay buyuutan guryo guryahaasoo tastakhifuunahaa aada fudaydsanaysaan waxaa looga jeedaa ay khafiifun xamluhaa qaadisteedu ay idiin sahlan tahay oo markaad guuraysaan ee raranaysaan si sahlan loo furanayo awrka loogu rarayo markaad degaysaan si sahlan looga furayo oo loo dhisayo waxa fudud sida loo rarto ama loo waxa weeyaan furo wajacala wuxuu idinka yeelay alla lakum idinka min juluudi alancaami xoolaha haragoodii alla wuxuu idinka yeelay buyuutan guryo guryahaasoo tastakhifuunahaa si sahlan oo fudud aada u qaadanaysaan ta'khuduunahaa bisuhuulatin wa yusrin yowma dacnikum maalinta guuritaankiina aa guuraysaan wa yowma iqaamatikum iyo maalinta nagaadigiina ee aada nagaanaysaan ee aada waxa weeyaan reerka aada dejinaysaan ee aada furaysaan wa min aswaafihaa ay wajacala lakum waxaa kaluu idinka yeelay alleh min aswaafihaa idaha dhogortoodii iyo wa awbaarihaa geela dhogortiisii iyo wa ashcaarihaa riyaha dhogortoodii waxa alla idinka yeelay athaahan alaab aada ku intifaacdaan oo wax ku qabsataan iyo wa mataacan waxaad ku raaxaysataan ilaa xiinin ilaa muddo ama ilaa waqti laga gaadhayo macnaha xoolihii aada dhaqanayseen iyo nimcoolaydii dhogortoodii ayaa alla wuxuu idinka yeelay oo idinku ilhaamiyey inaad ka samaysataan dee alaabtaa ku intifaaci lahaydeen waxaa goglanayseen iyo waxaa huwanayseen waxyaabihii aada ka dugsanayseen dhaxanta waxyaabaha inaad ka samaysataan dhogortii iyo suufkii xoolaha ayaa ilaahay idiin sahlay iyo waxaad ku raaxaysataan oo siyaabo kale aada ugu intifaacdaan oo u munaafacaadsataan wallaahu alla jacala wuxuu yeelay lakum idinka idin yeelay mimaa kii wuxuu idinka yeelay khalaqa u abuuray huwa rabbi dilaalan hadhadh waxyaabuhu alla abuuray wa kullu qaa'imin lahu dillun wax kastoo taagan oo hadh leh hadduu gidaar yahay hadduu buur yahay hadduu geed yahay hadduu dhagax yahay wax kastoo taagan oo hadh ka soo rogmanaya weeyi waxaa la idinka yeelay hadhadh aada cadeeddii ka hadhsataan oo gabbaad idinka noqda wajacala wuxuu idin yeelay lakum idinka alleh min aljibaali buuraha xaggoodiina wuxuu idinka yeelay aknaanan guryo aada iskaga asturtaan dhaxanta iyo roobka iyo cadowga iyo dhibaato oo dhan yacni gabbaad aad ka gashaan oo guryo ah inaad buuraha dhexdooda godad aada gashaan iyo guryo ka samaysataan ayaa ilaahay idin sakhiray wajacala waxauu idin yeelay alle lakum idinka saraabiila qamiisyo ama caam ahaan dhar dharkaasoo taqiikum idinka badbaadinaya oo idinka ilaalinaya alxara kulaylka waxaa la yidhaha waa min baabi aliktifaa biaxadi didayno ay walbarda oo min baabi saraabiila taqiikumulxara ayaa qaacid ahaan loogu soo qaataa labada shay ee didaankee midkood marka la xuso ka kale lagaga kaaftoomo oo halkii laga odhan lahaa taqiikumulxara walbarda ayaa ka hore lagu kaaftoomay tii dambena laska laga dhaafay marka wajacala wuxuu idin yeelay alle lakum idinka saraabiila dhar ayuu idin yeelay dharkaasoo taqiikum idinka ilaalinaysa alxara kulaylka ay walbarda iyo qabowgaba oo sida kulka ay idinka ilaalinayaan iyo kulaylka ayaa qabowgana ay idinka ilaalinayaan iyo wa saraabiila dhar ayaa alla idin yeelay dharkaasoo taqiikum idinka ilaalinaya ba'sakum dagaalkiinna oo waxa weeyaan qamiisyadii ama duruucdii birta ahayd ee laga xidhan jiray warmaha iyo seefaha ayaa looga jeedaa saraabiishan marka kulligood waa dhar ama wax labisto la xidho laakiin ta horena waa dharkii caadiga ahaa ee qofku uu labisanayey tan dambana waa dharkii dagaalka ee gaashaanka ka ahaa warmaha iyo seefaha ee birta ka samaysnaa ayaa looga jeedaa wasaraabila taqiikum ba'sakum alla waxau ihi kadalik ay mila dalika alitmaam dhammaystirkaa nicmadaa alla idiin taam yeelay oo kale sida nicmooyinkaa lasoo sheegay ilaahay korkiinna ugu kaamil yeelay oo kale ayaa yutimu ilaahay ugu dhammaystirayaa nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiinna lacallakum tuslimuuna likay tuslimuu si aad u hoggaansantaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala aada amarkiisa u qaadataan oo macnaha alla waxa uu tilmaamayaa waxaasoo nicmoa waxaan idinku galladaystay ma aha inaad iga gaalowdaan ee waa inaad islaamtaan alla waxau idhi fain tawallow hadday jeedsadaan oo loogu taag waayo nicmadaa ilaahay ka garaaboo ha ka gaaloobina fa innamaa calayka korkaaga waxa ahaaday u nebi allow albalaaqu gaadhsiin gaadhsiintaasoo almubiinu ay ilbayinu cad adiga xilkaagu waa gaadhsiin cad hanuunka qalbigooda in la geliyaa adiga kuma saara mar haddaad gaadhsiisay xilkaagii waad gudatay wamaa anta calayhim biwakiil in calayka ila albalaaq yacrifuuna waxay garanayaan nicmat allah ilaahay nicmadiisa waa garanayaan uma yunkiruunaha dabeed way dafirayaan oo waa diidayaan wa agtaruhum badidooduna alkaafiruuna kuwa gaalo aweeyi oo ka gaaloobay nicmada rabbi wa yowma nabcahu wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta nabcahu aanu ka soo saarayno min kulli ummah ummad walba aanu ka soo bixinayno shahiidan ay shaahidan calayha mid ku markhaati fura waa nebigii loo diraye uma laa yu'danu dabeed aan loo ogolaanayn liladiina kuwii kafaruu gaaloobayna alictidaaru usoo qadar inay cudurdaartaan oy marmarsiya sheegtaanba aan loo ogolaanayn oo walaahum aanay ahaanin gaaladu yustactabuuna kuwa laga raaligelin dalbayo oo laga dalbanayo inay rabbi raaligeliyaan oo adduunyadaa laga doonayay ilaahay inay raaligeliyaan laakiin maanta uma taallo hadday isku dayaanna laga aqbali maayo alla waxau ihi waidaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay alcadaaba cadaabkii markay arkaan ay indhaha saaraan uma dakhaluuh usoo qadar dabeed ay dalaq yidhaahdoon ay galaan falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga cadaabka laga fudaydin maayo walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo cadaabkii markay arkaan ee ay galaan laga fudaydin maayo oo laga jimcin maayo oo marnaba looga naxariisan maayo dibna loogu dhigi maayo loona celin maayo wa idaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay ee ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey markay arkaan shurakaa'ahum shurakadoodii kuway ilaahay cibaadada la wadaajinayeen ee alla sokadii ay caabudayeen markay indhaha saaraan qaaluu waxay odhanayaan mushrikiintii rabbanaa rabbigayow haa-ulaa'i kuwani shurakaa'unaa shurakadayadii weeyi aanu adiga cibaadadaada kula wadaajinaynay aladiina shurakadaasoo kunnaa aanu ahay nadcuu kuwa caabuda min duunika adiga sokadaa kuwaannu adiga sokadaa caabudaynay allahayo waa kuwan macnuhu markaa waxa weeyi dee iyagaana lugooye alla ilaha iyaga cadaabka u miis oo u libin laab annaka waana la lugooye waana la qaldaye intaa markay yidhaahdaan mushrikiintii ayaa shurakada laftoodii la caabudi jiraa jawaabaya oo fa alqow waxay ku ridayaan oo ku tuurayaan shurakadii waa kuwii ilaahay sokadii la caabudi jiray asnaam iyo kayrkoodbe waxay ku ridayaan ama ku tuurayaan ilayhim iyaga kuwii gaalada ahaa ee iyaga caabudi jiray alqowla hadalkanay ku tuurayaan oo waa maxay hadalkay ku tuurayaan waa inay ku yidhaahdaan innakum idinku lakaadibuuna beenaalayaal baatihiin oo maxay ka beri noqonayaan cibaadaday caabudi jireen waa beentiin bay odhanayaan anna kama nabaydaan caabudina balaayaa caabudeen iyo jin kale alla waxau ihi wa alqow labada faacil waa kala duwan yihiin fa alqowda hore waa shurakadii wa alqowdan dambana waa mushrikiintii la lugooyey marka wa alqow kuwii gaalada ahaa ee la lugooyeyna way rideen ilallaahi ilaahay xaggiisa waxay u rideen ama u tuureen yowmaidin maalintaa assalama ay listislaama hoggaansan iyo inqiyaad horay u hoggaansami waayeen laakiin maanta hoggaansan waxba u tari maayo kii adduunyada loogu taag waayey ayay odhanayaan allah ilaahay istaslamnaa maantaanu amarkaaga qaadanay allahayow waxbase u tari mayso alla waxau ihi wadalla waxaana kallumay canhum iyaga maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta been abuuradkay been abuuran jireen ee ay odhan jireen aalihadan iyo asnaamtani ilaahay agtiisay erge nooga tahay maantay u caddaatay beentii ay waxa weeyaan been abuuranayeen oo ay waayeen wax alla wixii ay adduunka ku hadaaqi jireen ay ku hadli jireen alla waxau ihi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wasaduu ka jeediyey hayrahum dadka kalena ka jeediyey can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ka jeediyee ka manciyey zidnaahum waxaanu u ziyaadinay cadaaban cadaab fowqa alcadaabi cadaabkoodii hore korkiisa ahaaday macnaha waxaanu u kordhinnay cadaab cadaabkoodii hore kor saaran waa cadaabkay hore kufrigooda ugu mutaysteen ilan waa aladiina kafaruu marka cadaabkay kufriga ku mutaysteen cadaabka macrifadii waa cadaabulkufrie ayaanu cadaab kale u raacinay oo cadaabka kale waa maxay waa kii sadiga can sabiili illaah dadka ay diinta kala dagaalamayaan zidnaahum waxaanu u ziyaadinay kuwa cadaaban cadaab oo cadaabkan sadiga ay dadka diinta kala dagaalameen ah fowqa alcadaabi cadaabkoodii hore gaalnimada korkiisa ayaanu mid kale ugu daray bimaa kaanuu yufsiduuna bisababi ma shay sababtii ayaananu ugu ziyaadinay cadaabkaas kaasoo kaanuu ay ahaayeen yufsiduuna kuwa fasahaadiyo halleeya dadka wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalinta nabcahu aanu ka soo bixinayno fii kulli umma ummad kasta dhexdeeda aanu ka soo saarayno shahiidan ay shaahidan mid ku markhaati kaca calayhim iyaga korkooda oo min anfusihim nafahooda ka ahaadoo jinsigooda ah oo rasuulkii iyaga loo diray ah oo waji'na aanu la nimaadno bika adiga nebi maxamedow aanu ku keenno shahiidan xaala tahay kii ku markhaati kacaya calaa haaulaa kuwani oo ummadaadii ah adigana aanu ku keenno adoo ku markhaati kacaya wanazalnaa waxaanu ku soo dejinnay calayka korkaaga nebi allow alkitaaba kitaabkii qur-aankaa baanu ku soo dejinnay tibyaanan liajli tibyaan caddayn darteed baanu ugu soo dejinnay u caddaynayo likulli shay shay walba kitaabku u caddaynayo iyo wa hudan hanuun dartii iyo wa raxmatan naxariis darteed iyo wa bushraa bushaaro darteed lilmuslimiina muslimiinta uu hanuun iyo raxmad iyo bushaaro u yahay hadihi aayaat fiiha tatimatu alaayaati adaalati cala wujuudihi wa waxdaaniyatihi wa qudratihi wa cilmih wa tacdaadi nnicam اdunyawiya aayaadkan waxay sii dhammaystirayaan uun aayaadkii hore ee tilmaamayee daliilkiiyo astaanta cad u ahaa ilaahay jiritaankiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa iyo ogaalkiisa iyo nicamtii la tirinayee dunyawiga ahayd ayay aayaadkani sii dhammaystirayaan aayaadka waaweyn ee ilaahay lagu aqoonsado waxna lagu qaato waxa ka mid ah altuyuuru lmusakharaatu fii jawi samaa wax caadi uun ma aha shimbirtaa waxa weeyaan marna dhulka soo fadhiisanaysa marna hawada meeshay doonto dabaalanaysae duulaysaa waa aayad ilaahay oo lagu waantoobo waxna lagu qaato alla waxa uu tilmaamay oo uu yidhi alam yarow ila tayri musakharaatin fii jawi samaa jawiga waxaa la yidhaahdaa waa alhawaa aladii bayna asamaai waalard waa hawadaa bannaan ee cirkiya dhulka udhaxaysa ayaa jawi la yidhaah markaa bannaanka hawadaa cirkiya dhulka udhaxaysa dhexdooda shimbiraha loo sakhiray inay duulaan miyaanay dadku arkayn oonay ku cibro qaadanayn waayo waa aayad weyn oo lagu waantoobo wax lagu qaato maa yumsikuhunna ila allah ilaahay mooye axad kale halkaa kuma hayo ilaahay baa haya tabaaraka wa tacaala waa calaamad weyn oo qofka iimaan kale uu ku waantoobayo wax ku qaadan karo waxay aayaddani la mid tahay awalam yarow ila ayri fawqahum saafaatin wayaqbidna maa yumsikuhuna ila araxmaan inahu bikulli shayin basiir allah waxa uu ku yidhi aayadda fi suurati lmulki awalam yarow ila ayri fawqahum saafaatin wayaqbidna miyaanay dadku arkayn shimbiraha korkooda ah ee marna baalashooda kala bixinaya ee fidinaaya marna soo laabaya soo duubaya miyaanay arkayn ee hawadaa dabaalanaya marna garbaha sidaa u safaya u kala bixinaya marna soo laabaya maa yumsikuhuna ila araxmaan halkaa kuma hayo ilaaha raxmaankaa mooyaane waxay culimmadu yidhaahdeen adeegsiga la adeegsaday magaca raxmaan fii hada almawdic layskama adeegsana macno weyn oo xeel dheer baa ku duugan oo ah yumsikuha araxmaanu biraxmatih ilaaha raxmaanka ah ee naxariista ballaadhan leh waayo ereyga magaca ilaahay ee arraxmaan wuu ka xeel dheer yahay arraxiim oo waa allaha naxariista ballaadhan ku sifaysan waana sifo daati ah marka sartaa faclaanna waxay tusisaa naxwada iyo luqada carbeed waxa weeyaan cala alimtilaa shay buuxsamoo fara badan mubaalagay tilmaantaa marka macnaha laga qaadanayaa halkan waxa weeyi maa yumsikuhuna ila araxmaan raxmaankaa raxmaddiisa halkaa ku haya cid kaloo haysaa ma jirto aayaddaas mar kastoo aada diyaarad fuusho oo cirkiya dhulka dhexdooda aada marayso waxaad xasuusanaysaa maa yumsikuhuna ila araxmaan waayo haddaanu ilaahay raxmaddiisa ku hayn dee waa kuwa markay soo dhacaan waxa weeyaan aan cidi ka baxayn ama wax yari ka badbaadayaan waa wasaa'ilka iyo waxyaabaha gaadiidka la adeegsado ee ugu khatarta badan waxa weeyaan diyaaradahaas dee haddana ilaahay baa haya shimbirtaa baadad kale waxaa u eg een ka duwanayn ilaha shimbiraha haya diyaaradahana haya oo raxmaddiisa ay ku socdaan musakharaatin waa mudallalaatin liayaraani fii jawi samaa kuwaa loo layliye loo sakhiray hawadaa inay aayar duulaan iyadoon wax dhibi aanay ku sugnayn waa aayad aada iyo aada u weyn waxaa nicmooyinka ilaahaye waaweyn ka mid ah inuu ilaahay inoo jideeye oo inoo sahlay inaguna ilhaamiyey guryaha aynu samaysanayno hadday tahay kuwa magaalada iyo hadday tahay kuwa miyiga iyo hadday tahay kuwa aan miyi iyo magaalo toon ahayn ee dadka socotada ah buurahaas iyo geedaha iyo dhagxaanta hoostooda ay hoy ka dhiganayaan waa nicmo ilaahay oo ilaahay baa ku ilhaamiyey waladii qadara fahadaa ilaaha wax abuuray ee qadaree qorsheeyey isagaa makhluuqaadkiisa ku hanooniyey mid walba wixii maslaxa ugu jirto oo ilmaha yaree dhashay inuu naaskii hooyadii qabsaday yaa ku ilhaamiyey oo yidhi halkan caanaa ku jira bal iskaba dhaafeen neefka ama yeedhaankee dhashay markiiba neefkii hooyadii candhada inuu qabsaday yaa ku ilhaamiyey yacni makhluuqaadka dad iyo duunyo waxaa lagu ilhaamiyey wixii dheeftooda ana inay xaggiisa u kacaan wixii dhibtooda ana ay ka dheeraadaan waa hidaaya rabbaaniya iyo ilhaam iyo tawfiiq alleh qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hada ilaahay waa ka shay walba abuuristiisa siiyee abuuray dabeed ku hanooniyey wixii uu ku hagaagayey ee danta iyo maslaxada u ahaa marka nicamta rabbi waxaa ka mid ah buyuut lmudun guryaha degaanka rasmiga in laga guuraynay magaalooyinka oo taa alla wuxuu ku tilmaamay wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana waa kuwii aan laga guurayn ama shubka ama dhagaxa ama dhoobada wixii la doonaha laga dhiso laakiin guryihii magaalada ee rasmiga ahaayee in laga guurayn weeyaan kuwaas waa nicmo ilaahay wajacala lakum min juluudi lancaami buyuutan tastakifuunaha yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum taasina waxa weeye waa guryihii miyiga ee iyaga marna la dhisayey marna aayar aqal soomaaligii hararkii iyo udubkii iyo dhigtii inta la furfuro dee awrka lagu rarayay ee meesha loo guuro on haddana halkaa lagu dhisayey waa kuwii guurguurayey ee aan rasmiga ahayn oo tastakifuunaha waa khafiifu lmaxmali waalma'khad waa kuwo si sahlan marka la guurayana loo rarto marka la degayana loo dhisto waana kuwa laga samaysanayo min juluudi alancaam nimcooleyda aynu dhaqanayno haragooda iyo maqaarkooda laga samaysanayo waxaa kaloo alla inoo tilmaamay waxyaabaha uu inoogu nicmeeye waxaa ka mid ah in xoolahaas geel iyo adhi iyo lo-ba suufkooda iyo dhogortooda aynu ka samaysanayno waxayna anfacaya oo waxaynu huwananay iyo waxaynu goglananay iyo waxaynu xidhananay suufkoodaasaa laga samaysanayaa iyo wax lagu intifaaco o lagu raaxaysto ilaa wakti laga gaadhayo alla waxau ihi subxaanah walancaama khalaqahaa lakum fiiha difcun wamanaafic ilaahay xoolahaasuu idiin abuuray waxaana idinku sugan dugsoon iyo manaafic kale dugsoonkii waxa weeyi dee dharkaad dugsanayseen baad ka samaysanaysaan oo waxaa huwanayseen baad ka samaysanaysaan marka waxa weeyaan waa lakum fiiha difcun wa mataacan ilaa xiin ila inqidaai aajaalikum inta ajashiina ka hadhay aa ku tamatucaysaan ama ilaa ila inqidaai alxaaja intaa u baahan tihiin ama intay ka baaliyoobayaanee ka baaba'ayaan intaba waa lagu fasiray waxaa kaloo alla tilmaamay wallahu jacala lakum mima khalaqa dilaala wajacala lakum min aljibaali aknaana ilaahay waxaa kaloo idinka yeelay waxyaabuhu abuuray geedaha iyo dhirta iyo buuraha iyo gidaarada dee hadhadh aad waxa weeyaan ka hadhsataan cadeedda ayuu alla idinka abuuray waxaa kaloo alla idinka yeelay buuraha gabbaad aada gashaan oo guri ka dhigataan aknaanan waa jamcu kinnin akinadu waa daaha ama daboolka marka wax dee idinka daboolaya oo idinka asturaya dhaxantii iyo roobkii iyo colkii ayaa alla idinka yeelay oo buuraha aragteen ayaa godad ka qodanaysaan oo guryo ka dhisanaysaan gudahooga markaa tanna waxay culimmadu ku fasireen tii hore waxay ahayd min buyuutikum sakanan guryihii magaalada tii kale wajacala lakum min juluudi lancaami buyuutan guryihii reer miiga ee marna la furaayey marna la dhisaayey la degayey tanna waxa weeyi waa qofkii socotada ahaa een guriba haysan ku miyi iyo ku magaalo toona in buurahaas ilaahay uga sakhiray godad iyo meel ay gabbaad ka dhigtaan inay ka galaan oo ka qotaan waxaa kaloo alla nicmooyinkiisa ku tilmaamay wajacala lakum saraabiila taqiikum alxara wasaraabiila taqiikum ba'sakum kadalika yutimu nicmatahu calaykum lacalakum tuslimuun waxaa kaloo alla idiin yeelay dhar aad ka xidhataan qabowgii iyo kulaylkiiba iyo kuwa aad dagaalka iyo warmaha ama seefaha kaga gaashaamataan oo bir ka samaysan sidaa ilaahay nicmooyinkaa idinku taam yeelay ayaa nicmooyinkiisa kalena idinku dhammaystirayaa maxayse tahay xikmadda laydinku nicmeeyey waxaasoo khayre laydiin siiyey lacallakum tuslimuun waa inaad islaamtaan oo hoggaansataan ee inaad gaalowdaan ma aha dabeed alla wuxuu tilmaamay hadday gaaloobaan oo ay rumayn waayaan fa innamaa calayka albalaagu lmubiin adigu nebi maxamedow gaadhsiinuun baa ku saarayd xilkaagiina waa gudato adiga taasi kuma saara hanuunku inuu qalbigooda galo ilaahay waxa uu tilmaamay yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha waaktaruhum alkaafiruun nicmooyinka ilaahay way garanayaan abuurista alla uu abuuray ee uu arsaaqay ee uu caafiyey ee cuud iyo carruurba uu siiyey wuxuu nicmooyin adduunyo kala duwan uu ku galladaystay way garanayaan haddana way dafirayaanoo waa diidayaane ilaahiisiiyo ku mahadin maayaan way ku caasiyayaane ku caabudi maayaan sudi iyo kayrkii waxaabay ku fasireen nicmada annicmatu huwa muxamed sala allahu calayhi wasalam walinkaaru huwa takdiibuh waxa uu sudi ku fasiray nicmada laleeyahay way garanayaan waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum siday ubadkooda u yaqaanaan ayay nebi moxamed u yaqaaneen marka waa moxamed dafiraadda ay diidayaanna waa beeninta ay beeniyeen waa siduu alla aayaddii kaleba ku yidhi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqaraar miyaanad arag nebi allow kuwa nicmadii ilaahay gaalnimo ku doorsadee ku beddelay waa risaaladii nebi maxamed inay rumeeyaan ayay gaalnimo iyo been ku beddesheen qoomkoodana waxay dejiyeen daartii halaagga iyo naarta meel lagu sugnaadoo la galana taasaa ugu xumaan badan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay yowmu alqiyaamah in ummad walba laga soo bixinayo mid ku markhaati kaca waa nebigii loo diray oo ummad walba nebigeedii baa loo soo bixinaya oo ku markhaati kacaya wax alle waxay sameeyeen shar iyo khayrba ilaahay cadligiisa iyo raxmaddiisaa taa keensatay oo min raxmat illaahi waxaa ka mid a ummad walba nebigii loo diruun inuu ku markhaati furo waayo isagaa u xogogaalsan oo xaalkooda u ogaal badan isagaana cid walba uga naxariis badanoo waxaanay samayn ku hafri maayo oo saari maayo alla wuxuu tilmaamay gaalada inaan cudurdaar iyo marmarsiyo midna inaan loo ogolaanay hada ywmu laa yanطiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun waa maalin aan loo ogolaanayn inay hadlaan oo ay cudurdaartaan cudurdaarna aan loo fasaxayn walaa hum yustactabuun lagana raaligelin dalbi maayo inay rabbi raaligeliyaan oo maanta lama joogo halkii ilaahay lagu raaligelinayey waxaa ilaahay laga dalbay inay raaligeliyaan ifka markay joogeen maantase waa aakhiro raaligelin waa soo dhammaatay waa abaalmarintii iyo nin walba wuxuu mutay in la mariyo unbaa taal alla wuxuu tilmaamay kuwii gaaladee dulmiga falay ee shirkiga iyo kufriga ku dulmi falay ina shirka la dulmun cadiim markay cadaabka arkaan ee ay galaan inaan laga fududaynayn dibna aan loogu dhigay walaa yukhafafu canhu min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur waxa alla uu tilmaamo uu yidhi markay kuwii mushrikiinta ahaa ee asnaamta iyo aalihada kale ilaahay sokadii caabudi jiray shurakadoodii markay arkaan ayay odhanayaan rabbigayo waa kuwan kuwaanu adiga sokadaa caabudi jirayna lugooye ee cadaabka u limin laab oo aayaadka kale siday tilmaameenay ilaahay nooga warramay waxay odhanayaan haaulaai adalluuna faaatihim cadaaban dicfan min annaar qaala likullin dicfun walaakin laa taclamuun waxay odhanayaan allahayow waa kuwan kuwiina halleeyey ee iyaga cadaabka u limin laab oo u ziyaadi markaasaa lagu odhanayaa qolo walba libinlaab baa usugnaaday weydaan laakiin ogeyn oo garan maysaan markay sidaa yidhaahdaan mushrikiintii asnaamtii iyo aalihada alla sokadii caabudi jiray shurakadoodii iyo asnaamtii markay sidaa ku yidhaahdaan ayaa waxa u jawaabaya shurakada laftoodii ay caabudi jireen fa alqow ilayhim alqawla inakum lakaadibuun waxay ku soo tuurayaan hadal oo waxay ku odhanayaan waa beentiin waa ka ilaahay aayaadka kale kaga warramay inay odhanayaan maa kaanuu iyaana yacbuduun annaka namay caabudi jirin sidaasay afcad ku odhanayaan kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda kuwii la caabudi jire shurakada iyo asnaamta ahaa kuwii caabudi jiray cibaadadoodii waa ka gaaloobayaan oo waa dafirayaan oo waa diidayaan waanay ka soo hor jeedsanayaan oo col daahi go-ay bay ku noqonayaan waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatihm kaafiriin marka dadkii lasoo ururiye lasoo xaadiriye maxsharkii qiyaame waxay noqonayaan kuwii la caabudi jiray kuwii caabudi jiray kuwa col daahi go-ay u noqday cibaadadoodiina waa dafirayaan oo waa ka gaaloobayaan waxay odhanayaan annaka waxba namaydaan caabudi jirin waa ka beri noqonayaan alla wuxuu tilmaamay marka sidaa kuwii la caabudi jiray kuwii caabudi jiray ay uga beri noqdaan ay ugaga baxaan beentii iyo shirkigii ayaa kuwii mushrikiinta ahaa ee gaaladii la lugooyey ayaa iyaguna hadlaya oo wa alquu ila allahi yowmaidin isalama wadalla canhu maa kaanuu yaftaruun iyaguna ilaahay xaggiisa waxay u tuurayaan hoggaansan oo waxay odhanayaan allahayow maanta waa hoggaansanay laakiin waa xilli hoggaansan anuu waxba u taray waxaana ka lumay oy waayeen maa kaanuu yaftaruun waxay ku been abuuran jireen oo waxay odhan jireen haaulaai shufacaa'unaa cinda allah iyagoo asnaamtiiyo aalihada ilaahay sokadii la caabudayo tilmaamaya ayay odhan jireen kuwaasaa ilaahay agtiisa erga nooga ah tii way ka lunto waa waayeen maanta waxay odhan jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llaahi zulfa waxaanu kuwan u caabudaynaa uun inay ilaahay noo dhoweeyaan dhowaantay doonayeen maanta waa waayeen oo waa ka luntay alla waxa uu yihi tabaaraka wa tacaala aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllah zidnaahum cadaaba fowqa alcadaabi bima kanuu yufsiduun saduu can sabiili اllah way inagu soo noqnoqotaa laakiin sadadani waa tii mutacadiga ahayd ee masderkeedu sadiga ahaa sadda saddan laakiin tii laasimka ahayd ee sadda suduudan ma aha imaamu shinqidi aayaddan tafsiirkeeda adwaaulbayaanka wuxuu ku tilmaamayaa saddex qariino oo saddexduba caddaynaya sadadani inay tahay tii mafcuulka u tallaabaysay oonay ahayn tii laasimka ahayd oo waxa uu odhanayaa qariinada koobaad waxa weeye aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi kuwii gaaloobay ee dadkana ka jeediyey ilaahay jidkiisa haddii la odhan lahaa waa laasim oo la yidhaah waa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo wasaduu can sabiili llaahi iyagu jidkii ilaahay ka jeedsaday ilan laasimka saasaa loo macnaynaya iyagaa jeedsaday ee waxbay jeediyeen ma aha marka waxa uu yihi laasimkaa haddii laga macneeyo waxaa ka laasimaya takraar qur-aankuna macno iska soo noqnoqda oon macno cusub lahayn ma laha marka qariinada koobaad waxa weeyi si aan takraar u dhicin sade macno cusub waa inay keento sadina waxay macno cusub ku keeni kartaa oo keliya markay mutacadiga tahay waayo haddii laasim laga dhigo dee gaalnimada iyo jeedsigu waa isla halkii un oo markii la yidhi way gaaloobeen ayaa la fahmay ilaahay jidkiisa horeba inay uga jeedsadeen marka macno marka horeba la fahmin baad kusoo celisay haddaad laasim ka dhigto markaa si aanu takraar u dhicin macno cusub ha keento sadadu oo ah jeedin ama diidid iyo mancin oo mutacadi ah oo macnuhu markaa ha noqdo kuwii gaaloobay dadkana diinta u diiday ee ka jeediyey waa laba macne naftooday u gaaloobeen gaalnimadooda kumay ekaane dadkana way haleeyeenoo gaalnimay u horseedeen oo diinta waa kula dagaalameenoo waa ka manciyeen taasi waa mid wejiga labaad ee tilmaamaya sadadani inay mutacadiye tahay waxa weeyi baa uu yidhi ilaahay wuxuu yidhi zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi waxaanu kuwaa ugu siyaadinay cadaabkoodii kufriga ay ku mutaysteen cadaab kale ayaanu ugu kordhinay waxa uu yidhi cadaabka kale ee lagu kordhiyey waxa uu tilmaamayaa ilain alcadaabada macru macrifada ihi waa cadaabu lkufri waa cadaabkii gaalnimada ay ku muteen marka cadaabka kale lasoo siyaadiyee lasoo kordhiyey waa cadaabu sadi can sabiili illah waa jeedintay dadka ka jeedinayeen ilaahay jidkiisa cadaabkay ku muteen weeyi marka halkaa qariinadaasi waxay tilmaamaysaa sadigaas inuu yahay inay dadka diinta ka mancinayeen cadaabka ziyaadada ana ee koodii hore yacni korkiisa lagu kordhiyeyna inay sadigaa ku mutaysteen waa qariinada labaad oo liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm waxaa caddaynaysa aayadda alla uu yidhi si ay u xambaaraan oo u qaadaan dembiyadoodii oo dhammaystiran kuwii dembaabay iyo kuway hallaynayeen cilmi la-aan dembigooda si ay u xambaaraan marka dee waa dembigii labaad cadaabkay ku muteen walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim walle waxay qaadi doonaan culaysyadoodii waa awsaartii iyo dunuubtay iyagu galeen iyo culaysyo kale oo culaysyadooda ula socda waa dadkay halleeyeen ee ay gaalaysiiyeen dunuubtoodii ayay dhabarka u ridanayaan maadaama iyagu sabab u ahaayeen qariinada saddexaad ee tilmaamaysa sadde inay mutacadi tahay waxa weeyi bimaa kaanuu yufsiduun waayo wuxuu ifsaadku caddaynayaa idlaalkii iyo hallayntii oo alla waxa uu yidhi waxaanu u siyaadinaynaa cadaab cadaabkoodii kale u raacsan waayo bimaa kaanuu yufsiduuna bisababi kownihim yufsiduuna ahaanshahay ahaayeen kuwo dadka fasahaadinaya sababtiisa fasahaadinta dadkuna waa asaddu can sabiili illaah oo dadka jeedinta ay ilaahay diintiisa ka jeedinayaan ee ay hallaynayaan ee kula dagaalamayaan diinta hada huwa alifsaad fasahaadinta dadka ay fasahaadiyeen ay ku muteen cadaabka zaa'idkii kaas weeyi marka imaamu shinqidi waxa uu odhanayaa saddexdaa qariinaba waxay xoojinayaan sadadani inay tahay tii mutacadiga ahayd ee bimacna saddi laakiin tii laasimka ahayd ee suduudka mastarkeedu ku iman jiray inaanay ahayn wa yowma nabcau fi kuli ummati shahiida calayhim min anfusihim waji'naa bika ala waji'naa bika shahiida calaa haaulaa allah waxau ihi nebi maxamedow dadka u sheeg adigu xasuuso dadkana xasuusi maalinta ummad walba mid ku markhaati kaca aanu ka soo bixinona waa nebigii loo diraye oo naftooda ka ahaaday jinsigooda ahayoo dee iyaga ka tirsanaa adigana anu ku keenno nebi allow adoo kuwan ku markhaati kacaya waa ummadaada eh waxaa saxiixaanka ku sugan xadiidka cabdillahi ibni mascuud uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam ibnu mascuud ku yidhi iqra' calaya alqur'aan ibnu mascuudow qur-aanka igu dul akri qaala aqra'u calayka wa calayka unzil wuxuu yidhi nebi allow ma adaan kugu akhriyaa qur'aan adaaba lagugu soo dejiye qaala inii uxibu an asmacahu min hayri wuxuu yidhi haa waxaan jecelahay cid kale inaan ka dhagaysto waxa u ihi ibnu mascuud waan ku dul akhriyay suuratu nisaa ilaa aan soo gaadhay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida sidee xaalku noqonayaa nebi allow marka ummad walba mid ku markhaati kacan laga soo saaro oo nebigii loo diray ah adigana aanu ku keenno adoo kuwan ku markhaati kacaya qaala xasbuka alaan wuxuu yidhi ibnu mascuudow halkaa ku jooji intaasaa kugu filana ibnu mascuud waxa uu yidhi faltafattu ilayhi faidaa caynaahu tadrifaan wuxuu yidhi nebigaan daymoodoon jalleecay waaba labadiisii indhood oo ilma isaa uga burqanayso nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku ta'asuro qalbigiisa saameeyey haadihi alaaya waayo qur'aanku qalbigiisa waa qoyn jiroo saamayn iyo raad buu ku lahaa waana sida laga rabo muumin kasta oo nebiga sala allahu calayhi wasalam raacay oo rumeeyey qur'aanka rabbi inuu qalbigiisa qooyo oo uu saamayn ku yeesho wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wa hudan wa raxmatan wa bushraa lilmuslimiin allah waxa u ihi nebi maxamedow qur'aanka waxaanu kuugu soo dejinnay si uu qur'aanku wax walba u caddeeyo oo tibyaanan mafcuulu liajlihina waa laga macnayn karaa ay liajli tibyaanin master caadiyana waa laga dhigi karaa tibyaanan likulli shay caddayn uu wax walba caddaynayo wax alla uu tilmaamay qur'aanka kariimka ah inuu yahay tibyaanan likulli shay waxbaba inaan lagaga tegin wax lagu caddeeyo la carabaabay iyo wax la ishaaro la tilmaamo laynagu tawjiihiyey oo macnihiisa iyo qawaaciddiisa guud laga fahmayo sunnaduna ay faahfaahisay axkaamta shareecadu waa intaasun marka dee qur-aankii wax walba waa ku dhan yaho waxba kama dhinna wax ku cad iyo wax la ishaaro la tilmaamayba sunnaduna waa ta sii faahfaahinaysa qeexaysa tibyaanan likulli shay oo allah waxau idhi wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim nebi maxamedow waxaanu kuugu soo dejinnay qur'aanka inaad dadka u caddayso wixii loo soo dejiyey oo qur'aanka aad u qeexdood u faahfaahiso waayo sunnadu iyadaa fasiraysa oo faahfaahinaysa muraadka iyo ujeeddada qur'aanka oo axkaamta laynagu amray qur'aankaee mujmalkee duuduuban dee faahfaahinteedu sunnada ayay ku sugantay wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ila litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih wa hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun aayaadkan xalay soo dhiganay ka mid ahayd allah inuu yidhi kugumaanaan soo dejin nebi allow kitaabkan qur'aanka ah ilaa litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih ilaa inaad dadka u caddayso mooyaane kay isku khilaafeen oo arrimaha aakhiro iyo diintee dadku ay ku kala duwan yihiin si aad ugu kala caddaysood ugu bayaamiso waxa xaqu u yahay iyo waxa xaqdarrada ah iyo isagoo hanuun iyo naxariiso ah qur'aanku dadka rumaysanee iimaan kale marka qur-aanku waxba lagagama tegin maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka waxba kagamaanaan tegin ayaa alla u yihi subxaanah iyadoo qur-aanka looga jeedo calaa axadi tafsiirayn yani axad laqwaal wuxuu ku tilmaamaya kitaabka allawxu lmaxfuud tafaasiirta qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan alqur'aan maa faradnaa fi lkitaabi min shay halkaa waxaa laga fahmayaa fi lqur'aani bayaanu likulli shay cilmi qur-aankuu ku dhan yihi qofka qur'aanka ka qatan cilmi oo dhan waa ka qatan yihi fanni walba hadduu barto inu qur'aanka fahmin cilmigiisu dhammaysmaha waa kala dhiman yihi qofka qur'aanka fahmee macnihiisa dhuuxee u dhaadhacana cilmi waa ku dhan yihi sidaa darteed ayaa cabdillahi bn mascuud waxa uu lahaa man araada alcilma facalayhi bilqur'aan faina fiihi khabara alwaliina waalaakhiriin wuxuu ihi war ninkii cilmi doonow qur'aanka laazim waayo kuwii hore iyo kuwii dambeba warkoodii isaguu ku dhan yahe waxba kama dhinna marka qofku dee funuunta iyo waxa weeyaan culumta kale ee diiniga ah inuu dhigto uu ku dadaalaa waa muhiim laakiin waxa ka horeeya oo ka mudan qur'aanka inuu ka bilaabo innakana xaalkeennu waxa weeyi qur'aanku waa halka u dambaysa iyo tafsiirkiisa iyo maqaasidiisu oo cinaayada iyo dadaalka iyo daryeelka la siiyo kitaabka alle berashadiisu waa inagu yar tahay funuunta kaleynu uga fara badannahay laakiin waxaad ogaataa uun yacni faqiirnimo aada cilmiga caydh ka tahay ka zuuli maysid intaad qur'aanka caydh ka tahay waayo huwa alawalu waalaakhir ka ugu horreeya ugu dambeeya waa isaga isaga markaa ka dharagoo ka fara buuxso wixii kalead ku darasana ku dar laakiin isagii inaad gacan bidixayso waxa kale aad ku dadaasho weli caydhuunbaad ka tahay cilmiga allah waxau ihi alam yarow miyaanay arag ila ayri shimbiraha musakharaatin xaal ay yihiin kuwa la sakhiray oo hawadaa loo sakhiray inay duulaan fii jawi samaa'i samada hawadeeda la sakhiray oo loo sahlay inay duulaan maa yumsikuhunna kuma haye halkaasoo kuma qabanayo ila allaahu alla mooye ina fii dalik madkuurkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin calaamado waaweyn liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yuuminuuna rumaynaya wallaahu alla jacala wuxuu idin yeelay lakum idinka min buyuutikum guryihiinna wuxuu idinka yeelay sakanan ay maskuuna meel lagu xasilo oo lagu dego wa jacala wuxuu idinka yeelay lakum idinka min juluudi alancaami xoolaha haragoodiina wuxuu idinka yeelay buyuutan guryo aa ka samaysanaysaan guryahaasoo tastakhifuunahaa aada fudaydsanaysaan oo si sahlan aada u qaadanaysaan yowma dacnikum maalinta guuritaankiina aada raranaysaan eed guuraysaan si sahlan aada u qaadan karaysaan iyo wa yowma iqaamatikum maalinta nagaadigiina aada nagaanaysaan ee aada degaysaanna si sahlan intaad u furataan aada waxa weeyaan meeshaa doontaan ku dejinaysaan oo ku dhisaysaan wa min aswaafihaa allah wuxuu idinka yeelay ey wajacala lakum waxaa kaloo allah idinka yeelay min aswaafihaa idaha dhogortoodii allah wuxuu idinka yeelay iyo wa awbaarihaa geela dhogortiisii allah wuxuu idinka yeelay iyo wa ashcaarihaa riyaha dhogortoodiina allah wuxuu idinka yeelay ahaahan alaab aad ku intifaacaysaan oo waxaad huwataan iyo waxaad goglataanba aad ka samaysanaysaan iyo wa mataacan waxaad ku raaxaysataan ilaa xiinin ilaa wakti laga gaadhayo wallaahu alla jacala waxa uu yeelay lakum idinka uu idin yeelay mimaa kii wuxuu idinka yeelay khalaqa uu abuuray alleh dilaalan hadhadh buu idinka yeelay oo wax kastoo taagan oo hadh leh dee hadh baa ilaahay idinka yeelay oo cadeedda ayaa ka harhsanaysaan wajacala waxa uu idin yeelay alleh lakum idinka min aljibaali buuraha xaggoodana wuxuu idinka yeelay aknaanan meelo gabbaad oo aad gashaan oo guryo ka dhigataan ayaa alla idinka yeelay wajacala waxa uu idin yeelay rabbi lakum idinka saraabiila dhar taqiikum idinka badbaadinaysa oo idinka ilaalinaysa alxara kulaylka ay walbarda iyo qabowgaba wasaraabiila iyo dhar taqiikum idinka ilaalinaysa ba'sakum dagaalkiinna oo dharkii birta ka samaysnaa ee gaashaanka laga dhiganayay ah kadalika ay midla dalika alitmaam nicmooyinkaa siduu rabbi u taam yeelay ayaa yutimuu idinku dhammaystiraya nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiinna lacallakum tuslimuuna likay tuslimuu si aada loogu hoggaansantaan fain tawallow hadday jeedsadaan oo loogu taag waayo diinta fainamaa calayka korkaaga waxaa ahaaday uu nebi allow albalaagu lmubiinu gaadhsiin cad unbaa korkaaga saaran yacrifuuna way garanayaan nicmatallaahi ilaahay nicmada uu u galay way garanayaan uma yunkiruunaha dabeed way dafirayaan wa aktaruhum badidooduna alkaafiruuna kuwa gaala a weeyi oo mar hadday nicmadii alla dafireen oo ay diideen maxaa loo kala reebee loo yidhi bedidoodaa gaalo ah kulligood miyaanay kaafiriin ahayn laba qowl baa ku jiro oo in kulligani uu yahay min itlaaqi alakari wa iraadati alkulli in intii badnayd la cabiray loona jeedo dhammaantood macnuhuna uu yahay wa aktaruhum ay wa kulluhum alkaafiruun dhammaantood waa gaalo waa qowl oo sida qilada iyo yaraantaba loo idlaaqay iyadoo loo jeedo cadam waxaan jirinba sida aayaddii suuratu lbaqara inagu soo martay ee faqaliila maa yuminuuna ay laa yuminuuna aslaa sida qiladaba bimacna alcadam loogu adeegsado ayaa kasradana bimacna alkulli loogu adeegsadaa waa qowlkaas qowlka wuxuu odhanayaa maya akarka sidiisa ha loo daayo waa intooda badan oo waa liistikhraaji gayri lmukalafiina min asibyaani walmajaaniini wagayrihim si looga saaro kuwii aan xilku saarayn ee caruurtii iyo maatadii iyo dadkii waalaana dadkii waalaa ee iyagu dee aan xil kuba saarayn inayn mukalafkaba ahayn ilan qof waalan waa kaafir lama yidhaho xilba ma saaree waa marfuuculqalame si kuwaa looga saaro ayaa loo leeyahy wa aktaruhum alkaafiruun labada qowlba waa la yidhi alla waxa uhi wa yowma nabcau wadkur xus nebi allow yowma maalin xus dadkana xasuusi nabcat waanu kasoo bixinana min kulli umma ummad walba xaggeeda shahiidan midku markhaati kaca oo nebigii loo dirayah uma laa yu'danu dabeed aan loo ogolaanayn liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alictidaaru inay cudur daartaan aan loo ogolaanayn walaa hum aanay ahaaninna yustactabuuna kuwa raaligelin laga dalbanayo inay rabbi raalligeliyaan waidaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay alcadaaba cadaabkii markay arkaan uma dakhaluuhu ee dabeed ay galaan falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo waidaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay shurakaa'ahum shurakadoodii ilaahay sokadii ay caabudi jireen markay indhaha saaraan qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow haaulaa'i kuwani shurakaa'unaa shurakadayadii weeyi aanu adiga kula wadaajinanay cibaadada aladiina shurakadaasoo kunna aanu ahay nadcuu kuwa caabuda min duunika adiga sokadaa marka waxay u jeedaan dee iyagaana halleeye halaag iyo cadaabka u libin laab markaasay jawaabayaan shurakada laftoodii la caabuday faalqow way ridayaan markaa oo way tuurayaan ilayhim iyaga xaggooda waxay ku soo ridayaan oo kusoo tuurayaan shurakadii alqowla hadalka yacni shurakadii ilaahay sokadii la caabuday gaaladii caabuday hadalka ayay ku soo ridayaan oo waa maxay hadalkaasi waxay ku odhanayaan innakum idinku lakaadibuuna beenaalayaal baatihiin oo annakaba namaydaan caabudin waxaa kaloo lagu fasiray beenta macnaha ahaansha yacni yeelidaad naga yeesheen shurakaaa lilaah waad ku been sheegteen annaku ilaahay waxba lama lihine idinkaa been sheegay wa alqow waa gaaladii iyaga la lugooyey kuwanna wa alqow way rideen gaaladii ilaahay sokadii waxa weeyaan asnaamta caabudayey ee kuwii la lugooyey ahaa waa almushrikiin wa alqow way rideen kuwii mushrikiinta ahaa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayay u soo tuureen yowmaidin maalinta assalaama ay ilistislaama hoggaansan hoggaansan bay xagga alle ku soo tuureen oo allahayow kuu hoggaansanay bay yidhaahdeen waxba se u tari mayso wadalla waxaa ka lumay canhum iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wasaduu hayrahum dadka kalena ka jeediyey can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ka jeediyey zidnaahum waxaanu u kordhinay kuwaas cadaaban cadaab baanu u siyaadinay cadaabkaasoo fowqa alcadaabi cadaabkoodii hore korkiisa ahaaday yacni cadaabkoodii hore gaalnimada ay ku mutaysteen korkiisa waxaanu ugu kordhinay cadaab kale oo jeedintan dadka ay jeedinayaan ah bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii baananu ugu siyaadinay kaasoo kaanuu ay ahaayeen yufsiduuna kuwa fasahaadiya dadka wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin nabcadu aanu ka soo bixinayno fii kulli ummah ummad kasta dhexdeeda shahiidan mid ku markhaati kaca calayhim iyaga oo min anfusihim nafahooda ka ahaaday waa rasuulkii loo diraye oo wejina aanu ku keenno bika adigana aan kula nimaadna nebi allow shahiidan xaala atay kii ku markhaati kacaya calaa haaulaa'i kuwani oo ummadaada ah wanazalnaa waxaanu ku soo dejinay calayka korkaaga nebi allow alkitaaba kitaabkii qur-aankaa baanu ku soo dejinnay tibyaanan liajli tibyaanin caddayn kitaabku caddaynaya darteed baanu kuugu soo dejinnay likulli shayin shay walba iyo wahudan hanuun dartii iyo waraxmatan naxariis iyo wabushraa bushaaro lilmuslimiina kuwa hogaansamay muslimiinta u sugnaaday wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online